فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawa idinkugu hayno haddii allaha awoodda lih oggolaadana waxaa ka mid ah gaari gaashaaman oo ciidamada shisheeye looga gubay shabeellada hoose lix ruux oo caan ka ahaa deegaanka mubaarak ee shabeellada hoose oo habeenkii shanaad u xihan dowladda federaalka maraykanka oo sheegay in diyaaraddii shalay ku gubatay beledweyne inay sahay u siday ciidamada jabuuti odayaasha mubaaraka oo ka warramay dhac iyo afduub ka dhacay deegaanka sabtidii la soo dhaafay saddex boqol oo qof oo dalka maraykanka ugu geeriyooday cudurka korona laba saaca gudahood dhuuxa waraysyada waxaa kale oo aan caawa idinkugu soo gudbi doonaa qaybta labaad barnaamij gaara oo xiiso badan waxaa igala qaybgalaya maxamed cali aadan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
mar kale waxaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal assalaamu calaykum aynu ku bilnaawnay gelinkii dambe ee maanta gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay weerar culus oo loo adeegsaday qarax kaas oo lala beegsaday kolonyo ciidamada shisheeye ah shisheeyahan ayaa waxaa lagu helay deegaanka danow halkaas oo looga gubay gaari taw ah xogta aan ka helayno dhacdadan ayaa waxay xaqiijinaysaa in ay gebi ahaanba burbureen gaariga iyo wixii saarnaa saacada ka hor dhacdadan waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen askarta jubbaland ee uu maraykanku geeyey baar sanguuni waxayna ka dileen saddex askari dhanka kale diyaaraddii shalay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka hadlay maraykanka isagoo sheegay in diyaaraddu ay siday saad oo u soo dhiibay ciidamada jabuuti oo hiiraan looga yaqaano hiil gumaysi hadalkan maraykanka ka soo baxay ayaa fashil ku ah warar shalay ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle oo ahaa in ay diyaaraddu siday raashin mucaawino ah oo shacabka loogu tala galay maraykanku wuxuu xaqiijiyey inuu ahaa saad military oo ku socday ciidamada jabuutiyaanka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
sabtidii la soo dhaafay ciidamada bangaraaf ee maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka waxay howlgalla raafa ka sameeyeen deegaanka mubaarag oo u dhow afgooye halkaa oo ay ka afduubteen lix qof oo ganacsato muruqmaal iyo xamaalato isugu jiray kuwaas oo ay ku sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin waxay noo suuro gashay inaan waraysi la yeelanno qaar ka mida odayaasha mubaarag waxaana ugu horreeya ogaas maxamed cali insha allah waa yahay insha allahu waxaan idiin sheegayaa in maalinta sabtigi oo laba sac iyo bar ay uu ka dhacay dagaal ay soo weerareen ciidamada oo isdada waxaana dhacday eh, dhac iyo boob iyo dil ayaa oo aada u daran ayaa dhacay yaa loo geystay boobka iyo dhaca waxaa lagula kacay shacab weynaha degan beesha mubaarak waxaa kaloo dhacday niman masaakiina sida hadda oo ay oo lix qofood oo maxbuus ay naga wateen midna uu yahay macalin quraan magaciisa la yidhaahdo eh, macalin bilaal jaylaani dadka la wataa guud ahaan meeqay noqonayaan tiradooda hadda inta aan hayno waa lix qofood mida laakiin lalaayahay inuu xaggooda jiro in dhinac uu u bahay mahane laakiin tirada haddeer nalaga watay waa lix qofood magacyadooda ma sheegi kartaa lixda qof ee deegaanka laga si kaxaysta fiican si fiican ii sheeg magacyadooda ii sheeg magacyadooda mid waa nabadoon axmed hajesan uu yahay nin nabadoon uu shaqaynayay eh, muddo toddoba sano ka badan uuna yahay eh, nin beeraley ah ganacsada uu yahay nabadoonna uu yahay midka labaad waxaa la yidhaahdaa macalin bilaal jaylaani waa nin uu fadhiyey dugsi quraan uu fadhiyey oo iska tabar daran jornaadkiisa ku aadanaa inuu dugsidaas uu ka shaqaysto beeraleyna uu ahaa haye sii wad magaca ii dhammaystir magacyada kan kan kan saddexaad xasan xaajow ayaa la yidhaahdaa waa wiil aad u da'yar maskiin iska ah shaqadiisna ay tahay musqulaha saxarada markay ka buuxsamaana ayuu baneen jiray kan afaraad waxaa la leeyahay c d xasan asalaam waaye isagana wuxuu ahaa nin gaariley ah gaardamar uu ka shaqaysto qoryaha markuu soo gorina uu biil ka raadsan jiray kan lixaad cabdiraxmaan cusmaan nuur waa isagana nin reer daar salaam ah ka shaqaysan jiray gaari gaari dibi qoriga oo soo soo guri jiray wixii kusoo shaqaystana haaskiisa uu ku biilan jiray waana dhammaan dad wada shacab ah waxaan ka hilmaamay nin la yidhaahdo cabdullaahi maxamed cabdi isagana ahaa nin maqaayad weligiisaba cabitaan uu gadi jiray maqaahin uga furan hoteelna uu furtay waa tii lixaad waaye cabdulaahiga waxay ku magacaabeen abaalduuliyaha u qaabilsan degmada u dheega miinaystaha waana weligiisna wax maqaaya ahayn wax kale ma oga wejigiis iyo daahirkiisna way ka muuqataa kan labaad ee la leeyahay axmed xaaji xasan waxay ku sheegeen maaliyadda degmada awdheegle wax maaliyaddu degmada uu weligiis u noqdayna ma jirto waa nin beeraley ah ganacsato ah ogaasna uu yahay mubaaragna ugu taal ceel oo biyood ah oo biyogelinta ah xiriir ma la samayseen dowladda federaalka oo aad sheegteen inay kaxaysteen dadkan deegaanka xiriir markaan la galnay meeshii degmada ay ahayd intaan la galayn ka hor ayaa waxaa loo gudbiyey meel la yidhaahdo number lixdan marka number lixdana shalay waa laga sii gudbiyey saan maqalnay waxaa loo gudbiyey layaxamar ilaa hadda meel gaani cirib dhigeen ma hayno laakiin dhalooyinka ayaan waxaan ku fiirsanay inay oo ayaga lasoo dhigay oona ay yihiin niman abaalduuriyaal ah oo u shaqaynayaan shabaab aysan waxba ka jirin axmedka shaqadiisa waxay ahaydeen beeraley waa yahay ganacsadana wuu yahay ogaas nabadoon muctarifa la yaqaanana waa waa yahay ceel biyoodna wuu leeyahay nin shaqadaasi weligiis uu qabtayna maahan macalin bilaaga lagu sheegayo waa macalin dugsi quraameed uu yahay iska tabar daran oo wejigiisa iyo daayirkiisa ka muuqda xasan xajoogana guryaha ayuu ka shaqeeyaa musqulaha ayuu saxrada ka baneeyaa wuxuu caddeeyaa derbiyada guryaha caddeys ayuu ayuu ka sameeyaa cabdullaahi maxamed cabdi weligiisna nin cabitaan iyo maqahi ka shaqayn jiray waaye c d-gana wuxuu kusoo barbaaray nin foorno ka shaqeeyo qoryiga usoo gurto cabdiraxmaanna sidoo kale isagana wuxuu kusoo barbaaray barbaarinta markii dugsigu uu dhamaystay nin iska tabardaran wuu ahaa gaari dameer ayuu ka shaqaysan jiray intaba in beeraley iyo xoogsad xoogsato ay yihiin markii ugu horreysay miya oo deegaankiina dad laga kaxaysto mase hadda ka hor way jireen dad sidaan oo kalena ay kaga kaxaysta maya maya hadda ka hor ma dheen waa markii ugu horreysay ayay tahay waa gartay dhaca kale ay geysteen ciidamadani maxaa ka mid ah waxyaalaha ay badan u ahaa aktarkooda waxa u badan moobeelada ayay qaateen dha dhinaca dhaca jirdil aad u badan oo aad u bacan jirdil oo muuqda miis aan tira lahayn oo hadda muuqda magaalada ay joogaan oo qodobooyin badan la toltolay waxaa kaloo jira iyo dil olol badan aada u badan iyo haraad adiga dil cidka bini aadam uu samayn karo shacabka looma yeeraysan argagax ayay aad dadka u geliyeen ciidamadani waxay sheegtaan inay ciidamada dowladda ay yihiin oo ay dadka wanaag kula dhaqmayaan adigana waxaad sheegaysaa inay jirdilna idin geysteen dadkii gobolna ay afduubteen argagaxna ay idinku rideen sidee isku qabanayaan inay ciidamada dowladnimo sheegtaan haddana sidaas ay dadka ula dhaqmaan waxay isku qabanayaan haddii ayaga ay sheegteen waxyaalaha oo fi fican ay sheegteen oo ay leeyihiin anaga dirdil uma geysan qof waliba wixii lagu sameeyay ayaa muuqata hadda cabdullaahi maxamed cabdi waxay ku tilmaameen waxa ay ku tilmaameen inay shacabka ay arkaan cabdullaahi oo lagu ogyahay nin cabitaan iska gada oo maqaaya ka shaqaysta ayaa waxay yidhahdeen abaanduli minaysta waaye marka dadka carrada degan ayaga oo markhaati ah macalin bilaana waa la yaqaanaa wuxuu yahay xasan haajowna isagana nin oo gaajo u geystay oo masquul uu qodaayo oo kadibna raashin ka raadsanaya qofkii maanta argagax uu ku tilmaamay argagaxis uu ku tilmaamay arlada ilaahay baa ka markhaati ah ummadeeda oo markhaati ah wax hadda gaag nimankaasi ay yihiin malahana ilaahood baa u maqan waxa noogu filan shacabka min awdheegle iyo mubaarak dadkaas markay arkeen wax lagu tilmaamay iyo sida ay yihiin oo iyo qaabka ay u dhigeenba waxay ogaadeen inay weligoodaba aysan run sheegi jirin tallaabada aad qaadaysaan oo midaan xigta maxay tahay maadaama aad ka mid tihiin odayaashii dhaqanka ee deegaanka tallaabada annaga aan qaadi doonno waxay tahay annaga dad muslimiin ayaana nahay waanu ku dhex noolnahay raayadda hoosada ayaanu ku dhex noolnahay waxaan ami iyo istiqaara aan ka sugaynaa allah subxaana watacaala tuma kadib inta aan ku noolnahay waxaan kaloo baaqi jeedinaynaa in dhibaatooyinkaas naloo geystay ay ba-an yihiin dhac loo geystay dil loo geystay ay muuqdaan nabarwada la arki karo qafaalna la sameeyey kolba mar haddii culeysku saan u u batay horta waxaa la yidhi gabuunka kana naaska ku jira iyo kan dawada waa la kala saaraa kow kan dawada aa la iska siibaa horta dadka na- naga maqan inaan oo deesmadooda iyo qaabkaan kusoo heli lahayn inaan raadsano kadibna anaga markaas aan dib aan u fariisano aan u tashano ayahena dambe duu ilahay ninkaas sidoo kale waxaan waraysanay mid ka mid a waxgaradka mubaarag waxaana uu waraysigu ku bilowday sida tan magacada ku bilow awees cali awaas cali ka waran sidee wax u dhaceen wallaahi sabtigiiya waxay noogu dhaceen dhac oo baahan aa noogu rideen ribida qolada ribida dowladda federaalka miyaad ula jeedaa haya yaa yaa kale dawladda federaalka leh waayo ridida ayada leh maano haye see wax u dhaceen marka macnaha mubaarak ay soo weerareen shacabka soomaaliyeed ay dhul iyo xabada iyo ay ku barakiciyeen dhac ay noo geysteen tuminta oo dadka tumidooda iyo xabadooda ad- oo waxay ku dhigeen bilcaantii iyo rafaad ay ku rideen tumidda ay oga baxeen waa garta annagaa dil noo geysteen oo shacabkii oo magaalada joogay ay dil u geysteen waa garta marka maxay u sababeynayaan inay dadkan jirdil u geysanayeen Ee, dadkan dildilka ay ugeysanayaan waxa waaye waxay leeyihiin soo bax waryaa maxaa adiga gurigaad oogu jirtaa soo bax shabaab sheeg ay leeyihiin waxaad ku tidhahdeen marka miyaad la kulanta adiga maya ani lama kulmin laakiinse dad la kulmayaa jiro oo na- igaaga sheekeeyey la dilay oo dhaawacooda iyo la tatolay aan is aragnay gurigayga iyo alaab alaab iyo laiga qaata ani maxaa ka mid a alaabta laga qaat dhar dharkaan hanaga qaadanayna markii la yidhaha maxay ku jawaabeen Ee, ilmaha la joogay baa aniga ma joogin waa meeshay kasoo jiideen alaabtii ay fatasheen dad guriga aabihiis caawi iyo waxaasay ku fatasheen armaajooyinkii ay dhulka soo dhigeen ciidamadan waxay sheegtay inay ciidamo dowladeed yihiin dharkiina inay idinka xadeen aad sheegaysiin marka ka warran bal dhaqanka Ah, walaayadan u sheegaynaa walaayadan aan u sheegaynaa annaga dhibka dhibka annaga oo ma haysto inaan walaayada ilaahay garabkoodana ilaahay galo walaayadan u sheegaynaa inay wax naga qabtaan maxaa tallaabaad u qaadaysaan haddii dadkiina sidaas loo galay inaan jahaadno waayo aan la jahaadno kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a waxgaradka deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose oo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waxaa inagu soo maqan barnaamij gaar ah hase ahaatee dalka maraykanka waxaa laba saaca gudahood cudurka korona ugu geeriyooday saddex boqol oo qof tan oo muujinaysa heerka uu leeyahay cadaabka ku socda dadkaasi tirada guud ee dadka maraykanka kaga dhintay cudurka korona waxay gaaraysaa boqol soddon iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo shan qof markaana waa qaybta labaad barnaamijkii gaarka ahay ee aad wada sugayseen waana kan maxamed cali aadan
ها نحن أخواتكم من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات فقد كنا ندرس ونتعلم ونحضر ونستفيد منه حتى انقضت أعوام ثلاثة
اتخذوا way yeesheen aymaanuhum dhaarahooda junnatan gaashaan ay fasaduu ku owdaan can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa innahum ayagana saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay ay samaynayaan
كم أحكام النون الساكنة والتمويل أربعة من لم يجود القرآن عاثم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الشيخين
ما أحوجنا إلى ما ذكرت نعم أختي ما أحوجنا إلى أخذ هذه الأسباب لكثرة معاصينا عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزار ثقالي
haddii la heli karo gabar gabdhaha wax barta waa falilaahi alxamdu waajibka ragga waa ka dhacayaa culayska waa ka dhacayaa gabar waxa weeye tafsiirkii taqaana axaadiistii taqaana sunankii saxiixaynka taqaana oo waxa weeye luuqaddii waxa weeyaan dowrkii ragga gabdhaha ay wax bari jireen waa uu yaraanayaa
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل
intii xalay la socotay barnaamijka dhuuxa wareysiyada iyo wararka idaacadda waxaan baahinay qaybta koowaad barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay munaasabad weyn oo loo qabtay lix iyo toban haween daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey machad ku yaala degmada saakow kaasoo muddo saddex sannadood ah ay ku baranayeen culuumta sharciga qaybtii koowaad ee xalay waxaan ku sawirnay nuuca munaasabadda waxaan ku soo baahinay bandhigga haweenka daaciyaadka iyo kelimadii dardaaranka iyo dhiiragelinta isugu jirtay ee uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla haddaan gudaha u galno barnaamijka waxaa munaasabadda hadallo muhiim ah ka jeediyey culimo uu ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf kaasoo dardaaranna u jeediyey haweenka ka qalin fulay machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaat ee degmada saakow haddaad cilmigii soo barateen daaciyaad aad noqoteen si aad u ogaataan fadliga uu leeyahay inaad garataan allah subxaanahu wa tacaala qofka diinka bartay ee dadka uu yeerayo ashrafu nnaasi wey الدعوة إلى الله هي أشرف عمل للعبد لذلك فهي وظيفة الرسل والأنبياء أنبيada shaqaday haayeen buu hayaa qofka daaciga iyo gabadha daaciyada ah booskii ambiyada ayay joogaan dadka daaciyada qaala allahu caza wajal waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaag badan buu alla yidhi ma jiro waman axsanu qawla miman dacaa ila allah qofka dadka allah ugu yeerayo allah keligii in la caabudo ugu yeerayo oo aan loo shariig yeelin wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin camalka saalixuu dadku ugu yeerayna ku camal falayo haddana muwaxidiintii muslimiinta ka mid ah wa qaala caza man qaa'il waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun allah daa'ifo kasta oo dacwada isu taagta oo dadka diinka ugu yeerta allah wuxuu u ballan qaaday inay guulaystaan hadduu fard yahay waa guulaysan hadday mujtamac yihiinna waa guulaysanaya allah wuxuu leey waa inay idinka mid noqdaan idinka muslimiinta ah koox isu taagtay dadka inay wanaagga u sheegtay xumaantana ka reebto wa ulaa'ika hum almuflixuun can cabdillaah ibni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdullah wuxuu leeyay rasuulka alloo dhah ayaan maqlay nadara allahu imra'an samica mina xadiidan فبلغه كما سمعه فرب سامع أوعى من فرب مبلغ أوعى من سامع nebigu wuxuu u ducaynayaa dadka diinka faafinayo khaasatan cilmi alxadiid nadar allah allaha wejigiis ha ifiyo oo naciimo iyo barwaaqo iyo bahja iyo faraxa ku noolaado qofka annaga diinka naga maqlayo dadka gaarsiinaya marka waxaa laydinka rabaa cilmiga aad barateen inayd la fadhiisanina oo aad dadka gaarsiisaan waxaa dhici karta kuwa aad gaarsiinaysaan qaar idinka fahma badan ba inay ku jiraan sida uu rasuulku uu tilmaamay wuxuu nebigu sala allahu aleyh wasalam min xadiidka isaga ah ibni xambaan iyo tirmidi axmedba waa wariyaan wa huwa xadiidun saxiixun waxaan ku labaynaynaa xadiid abi hurayra radia allahu canhu akhrajahu muslimu fi saxiixihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man dacaa ila alhuda kana lahu min alajri mithlu ujuuri man itabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofka dadka hanuunka ugu yeera waxa uu leeyahay dadka uu xaqa ugu yeeray dhammaantood ajriga waxa ay xaqa ay qaateen ajrigoodo kaleu leeyahay iyadoon laga nusqaaminaynin kuwa iyaga ee camal falaya qofka dadka xumaan ugu yeera dadka xumaantaa ka qaatay dembigooda dhan buu xambaarayaa iyaga oon dunuubtoodii laga nusqaaminaynin saa daraaddeed waxaana laga rabaa in aanu khayriyada ummadda aanu ka mid noqonno wuxuu haweenka ku dhiirageliyey ama tusaaleeyey sidii ay saxaabada ugu dadaali jireen gudbinta khayrka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim aayadda ay rasuulka ka maqleen dadka way gaarsiin jireen waxaan tilmaamaynaa saddex saxaabi waxaa ugu horreeyo sayidu saxaaba abubakr sidiiq radia allahu canhu sidaa markuu u islaamay abubakar ee nuurkii iyo tawxiidkii uu qalbigiisii galay wuxuu isu taagay allah tawxiidkiisi inuu dadka ugu yeero wuxuu sabab u noqday abubakar tobankii jannada loogu bishaareeyey shan ka mid uu sabab u noqday fiiriya xasanaadkoodaas ay la imanayaan raggaa shanta iyagoo noole jannada loogu bishaareeyey ninka abubakar baa sabab u ahaa sababtaana xaggay ka timid inuu xaqii dadkii gaarsiiyey raggaa waxaa ugu horreeyo cuhmaan ibni cafaan wa hum cuhmaan ibni cafaan wa zubayr ibni cawaam wa cabdiraxmaan ibni cawf wa sacd ibni abi waqaas wa talxat ibni cubaydillaah radia allahu canhum ajmaciin wa hum min saadaati asaxaaba waaba saxaabada saadadoodii wey ayuu sabab u noqday ninka labaadi waxaa weeyaan radia allahu canhu abidar alkhafaari marka uu rasuulku maqlay abidar in uu soo baxay walaalkiibuu soo diray unays wuxuu yidhi bal u tag ninkan maka ka soo baxay ee tawxiidka tilmaamayo walaalkii waa u yimid isagaa kuma ekaanin rasuulku u yimid waa islaamay reerkiisa khafaar buu u tegey dhammaantood way islaameen nuskii ugu horreeyey intuusan nebiga soo hijrooyin bay islaameen nuskii dambena markuu nebiga madiine yimid ayay islaameen waxaa sababtooda ku islaamay reerka abidar uu u tegey qabiilada aslam la oranayay waxay dhaheen walaalahayaba khafaarba hadday islaameen annaguna tawxiidkaan qaadanay aslam haddaanu nahay markaasuu nebigu u duceeyey fa qaala calayhi asalaatu wassalaam khafaarun khafarahu allah wa aslamu salamaha allah rawaahu muslim ninka saddexaad waa dufayl ibni camr dawsi yeman buu tegey islaamkuu qaatay yeman buu tegey reer dawsoo dhan buu u yeeray wuxuu nebigu ugu yimid khaybar isaga oo dadkii wada reer doys oo soo islaamay nebiguna uu khaybar joogo allah gacantiisa uu soo geliyey buu ummaddii keenay saasaana laga rabaa marka inaan dacwadii isu taagno sheekh fu'aad ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray dhowr qodob oo dardaaran ah waxaa ugu horreeya taqwa allahi caza wajalla innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa qofka caalimka ee dhahaya diin baan dad u sheegaya ee xalay aan qiyaamuleil tukanaynin soo nawaafilo aan soomaynin aan allah ku xirnayn gabar aan alla ku xirnayn dacwadeeda lama barakaynayo taqwada ogaada waa midda ugu horreeya weeye arrinka labaadi waxa weye asidqu qof gaba daaciga iyo gabadha daaciyadda waa inuu saadiq yahay gabadhaana saadiqaday tahay waxay dadka u sheegaysa inay run tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu rumeeyey ay qurayshi ku rumeeyeen waxaa sabab u ahaa inta islaamtay qaar badan oo ka mid a in uu nebigu intuusan dacwadanba tawxiidka la imaanin inuu saadiq ahaa uba been ba aan lagu aqoonin wuxuu t koray buurtii safay uu koray sida bukhaari uu soo saaray wuxuu yidhi niman yahow haddaan idin idhaahdo toggani ciidamo fardawataa jira oo idinsoo weeraraya may rumaynaysaan markaasay yidhahdeen nacam haa maa jarabnaa calayka ilaa sidqan run mooye waxba kuguma wax kale kuguma aanan ogaanba waan ku rumaynaynaa allana wuxuu tilmaamay waxa la beeninayay nebi maxamed ma ahayn ee waxay diidanaayeen xaqa fa inahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun taa waa sidqi baa laga rabaa ruuxa mu yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin arrinka saddexaadi waxaa weeyaan alamaanatu ina allaha yaamurukum an tu'addu alaamaanaati ilaa ahliha waxaa weeyaan asabru inaad sabarka laasimtaan ambiya baa loo dilay diinkan rag ducaada baa loo dilay gabdho mu'minaada baa loo dilay sumayaa la dilay kuwaan iyada ahayn baa la dilay inaad diinka ku sabartaan arrinka afareeya oo nalaga rabo in aan ku sifowno haddaan ducaad ilallaah aanu nahay alraxmatu wey qof qaliida alqalbi ah waa laga kala yaacaya walow kunta fadan qaliida alqalb lanfaduu min xawlik fabima raxmatin min allahi linta lahum inaad dadka xujada ku oogtaan inaad cilmi soo barateen ood ku qaylisaan maaha qasadkiinu waxaa weeye dadkan inay baadida ka baxaan midda shanayda atawaaducu wey wma tawaadaca axadu lilah ila rafacahu allah rawahu muslimu fi saxiixihi akhiiran waxaan kusoo gebagabaynayaa aliltizaamu waltadbiiqu lima yadcuu ilayh qofka inuu laazimo uu ku camal falo wuxuu dadku ugu yeerayo alle wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun
طوبى لكن فقد غدونا يافعا وتقبل الله رجاء دائما تدعونه لصلاحنا في الصلوات ugaas nuur cali xasanow waxa uu ka mid yahay indheergaradkii lagu martiqaaday munaasabadii qalinjabinta ee machadka khadiija waxa uu sheegay inuu muddo badan soo noolaa islamarkaana uusan arki jirin haween sidaan wax loo baray ilaahay aa mahadin sugnaatay dhammaantiye uma bacdallaahi may mahadin sugnaatay xarakatu shabaabulmujaahidiin may kale mahadin sugnaatay walaayadeen oo jubbooyinka hadda may haysana ilaahay mahadiisa haysana walkhontansana soomaali io inhelna yaa ilaahaynin sakhiri belaan ii ariir ii lanyer ii lanwiin dogon ki agle lee dhatiyo walla baraaw hadda aragnay allehnin ziyaadii may kala helnay nebada helnay belaan qorngi gurow iyo walkaryaw iyo walaagasallin gorodima belaan wal akhriyaaso walla baraaw mujarna wala baradu fadehi walba mal baraana ariño naftiyo saasahayana walmal baraana lankiwiin walmal an sheegi jarna ilaahay fadisha yaa ka helnay walaayada ilaahay ninka sabab weelahi yaa ka helnay alleh nin ziyaadii ugaas biyey oo ka mida salaadiinta ayaa dhankiisa u dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey machadka khadiija waxaan leeyahay gabdhaha ducaada ah ee waktiga badan la geliyey muddo saddex sano ah waxaan leeyahay marka hore dardaar iga ah wixii laydaan baray inaad ku camal fashaan dadkan muslimiintan aad gaarsiisaan xarakadana waxaan leeyahay walaayada in ay badiso macaahidda noocan oo kale ah ee ducaada lagu soo saarayo maxaa yeelay jihaadka marka hore haddaan ducaad la helin jihaadka ma soconayo marka waxaan leeyahay waxaa lagu helayna waxaa waaye nabaddan iyo amnigaan haysano waa shuhadada wiilasheena dhiigooda baxay iyagana shahaado allah ka aqbalo waxaan leeyahay cadowgan allah naga qabto gaal waa isbahaysatay annaga muslimiin haddaan waxaan in isbahaysano ilahay ha naga qabto gaal allah ha jebiyo kuusow cali kuulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada saakow oo isagoo qiiraysan ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yidhi maanta waxaa ilaah mahaddiisa ah sida horeyba loo sheegay haweenkeena oo ma aragtay macnaha sida qiimaha leh ee diinka ma aragtay alle u bartay iyo sunnada rasuulka ayaa aada mahad u leh haweenka kale oo dhegaysanayana haddii ma aragtay macnaha cidaacad iyo meel walba ay ka dhegaystaan inay ku daydaan dunidan haddaan hooya jirin maysan hoodanteene habaa'an iyo waxay noqon lahayd meel hawaawiyaahe hal hal raaca iyo lama arkan labaa heshiisaaye qofna himilo uu leeyihi iyo hadaf ma gaadheene iyada isku wada haysa oo lagu hiraabaye gunaanadkii munaasabadda waxaa la soo bandhigay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee ay galeen haweenka ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuweylad liicdaadi daaciyaad ee degmada saakow guddiga gaarka ah oo qaabilsanaa natiijada ayaa sheegay in kaalinta koowaad ay gashay ardayadda lagu magacaabo fardowsa axmed maxamuud kaalinta labaadna caaisha aadam faarax halka kaalinta saddexaad ay gashay raxmo macalin ibraahim inkastoo lix iyo tobanka ardayba ay darajooyin wanaagsan ka keeneen imtixaanka haddana saddexdan gabdhood ayaa ugu sii horreeyey kuwaasoo mutaystay abaalmarino dheeraad ah
تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها
fardowse axmed maxamuud oo ah ardayadda gashay kaalinta koowaad iyo wixii lagu abaalmariyey waxaa ka warramay guddiga iyagoo islamarkiiba ku wareejiyey dadka hortooda waxaa u horeeya jaa'isada gabadhaan ku guulaysatay musxafkii qur-aanka kariimka ahaa iyo shahaado ka tarjumaysa ee cilmigii ay baratay iyo derajadii ay ka keentay gabadha darajadeedu waa mumtaaz marka jazaahu illahu khayran ilahi tabaaraka watacaala khayr badan ha siiyo juhdigeedii cilmigeedana ha barakeeyo waxyaabaha kaleeto oo ay u kordhay gabadha waxaa ka mid ah jaa-iso dahaba jaa-iso dahaba ayaa ka mid a jaa-isada dahabka ay waxay ka kooban tahay ballaan fiiriyo waa kow iyo toban garaam iyo shan riigowey waxayna isugu jiraan waa katiino dhego dhego laba xaboo dhegaah waxaa kaloo ka mid ah sidoo kaleeta faraanti jazaahi illahu khayran baarak illahu fiik ilaahi tabaaraka wa tacala ha kuu barakeeyo النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها
caaisha aadan faarax oo gashay kaalinta labaad ayaa iyana loo abaalmariyey sida soo socota darajadeedu sida walaalka hore u sheegay waa mumtaaza jaa-iso iyo abaalmarin ayay heshay darajadeedu sida walaalka uu sheegayay waa daraja mumtaaza jaa-isadeeda marka waxaa ka mid ah sidii walaashii hore aan usoo sheegnay musxafkii qur-aanka kariimka ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah shahaado ka tarjumaysa ee cilmigii iyo aqoontii iyada ay soo baratay waxaa kaloo ka mid ah mablaq min almaal oo isagana dahaba dahabka wuxuu ka kooban yahay lix garaam iyo saddex riigo weeyaan waxay ku guulaysatay waxa weeyaan jaa-iso dahab oo dhan lix garaam iyo saddex riigo musxafkii iyo shahaadadii hore usoo sheegnayna jaa-isada ay ka mid yihiin waxay isugu jiraan marka lixda garaam iyo riigyaasha waxay isugu jiraan katiino waxaa kaloo ku jiro iyagana baaraka allah fiik dhego ayaa ku jiro laba xaboo dhegaah iyo katiino weeyaan jazaaka allahu khayran walaasha allaha barakeeyo sidoo kale raxmo macalin ibraahim oo gashay kaalinta saddexaad ayaa waxaa munaasabadda lagu guddoonsiiyey hadiyado qaali ah iyadana sidoo kale waxay ka mid tahay gabdhaha daaciyaadka ah ee macadka soo dhameeyey macad khadiija binti khuwaylid icdaadi daaciyaad ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa cilmigeeda inuu barakeeyo ummaddana iyada oo kale ku badiyo walaasheen jaa-isada ay heshay iyadana sidii walaalihii ka horreeyeyba waxaa ka mid a u horeeya musxafka qur-aanka kariimka ayaa u horeeya waxaa kaloo ka mid a jaa-isadeeda shahaadadii cilmigeedii aqoontii ay keentay ka tarjumaysay darajadeedana sida horeyba walaalku u sheegay waa daraja mumtaaza waxaa ka ka mid a jaa-isadeeda walaasha jaa-iso dahaba iyadana gaaraysana afar garaam oo dahaba marka waxay isugu jiraan bal iyagana gudaha aan fiiriyo dhego iyo faraanti weeyaan iyadana walaasha ilaahay tabaaraka wa tacala ha u barakeeyo ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا ونجحنا ونجحنا والله نجحنا والله sidoo kale waxaa si siman hadiyado iyo shahaadooyin loo guddoonsiiyey afar iyo tobanka arday ee kale munaasabadduna waxay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan waxaana inoo suuro gashay inaan waraysiyo gaagaaban ka qaadno waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda waxaana ugu horreeya saddexda hablood ee kaalimaha kala galay xafladda waxay ku saabsan tahay takharujka macad khadiija binti khayral icdaadi daaciyaad oo soo socday saddex sano hankulow waxaan galay lambar koo alxamdulilaah ilaah ku mahadsan oan ku faraxsanahay waxay iga dhigan tahay dadaalkii badan aan soo bixiyey intaasoo sano iyo samirka aan muujiyey alxamdulilah ilaah waan u mahadcelinayaa uma macallimiinta waxay soo baran oo u mahadcelinayaa waxaa igu soo aaday musxaf qur-aan ah shahaado takharuj ah iyo dahab oo sid ah oo joog ah oo ka kooban silis iyo dhago iyo faraanti marka alxamdulilah aad ayaan u faraxsanahay walaal magacaygu waa caaisha alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh aad baan u faraxsanahay waxaan joognaa khitaamkii macadkeena khadiija binti khuweylid ee ahaa icdaadi daaciyaad ilaahay baa mahad iskale allihiina soo waafajiyey muddadaas inaan duruusteena soo qaadanno ilaahay baa marka hore mahad iska leh uma walaayadaa mahad iska leh uma macallimiinta juhdiga nagu soo bixisaa mahad iska leh uma ehelkeennii noogu sabraa mahad iska leh alxamdulilah والله aad baan u faraxsanaa alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale maadaama aan diinta islaamka aan kaalinta labaad ka galay alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay rabbi raxmaanka ikhlaas iiga dhigo shahaadooyinka alxamdulilah shahaado waana la siiyey ah takharuj ah een waana la siiyey jaa-isooyin uu ugu horeey musxaf qur-aan uu ku jiro dahab anagoo saddexa insha allah kaalmaha hore kale
magacayga waa raxmo ibraahim xuseen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay samir iyo juhdi iyo in badan aan wax soo baranaynay ilaahay baa ku mahadsan annagoo caafimaad qabno cilmiga intina loogu talagalayo oo muqararka ahaana aan dhammaysanay ilaahay baa ku mahadsan waxaan qabanaynaa dadka waxaan baranaan baraynaa insha allah aadiyad qaali ayaan helay waxaa ka mid ah kutub qur-aan waxaa ka mid ah shara- shahaada waxaa kaloo ka mid ah dahab afar garaana
نحن البنات الداعيات الواعيات الحافظات المتقنات السابقات قد صار بعد الساقي نخلا باسقات بكتاب ربي قد عرفنا شرعنا وبسنة للمصطفى متماسكات ونشيدنا متن جميل متقن وعلى علوم الدين إنا مقبلات
faadumo faarax cali waxay ahayd ardayadda ugu da-da yardaaciyaadka ka qalinjabiyey machadka khadiija faadumo waxaa naloo sheegay inaad tahay gabadha ugu da-da yar dadkan ducaadda ah waxaad nooga warantaa waxbarashadaada iyo shucuurtaada maanta maadaama aad qalin jabiyey si fiican waa shucuurteeda maanta hata maasha allah waxbarashaduna aad bay u wanaagsan tahay meeqa sanaa jirtaa adiga aniga waxaan jiraa taqriiban afar iyo toban sano wallaahi aad iyo aad waan u faraxsanaha maanteeto daarqiyo waxaad soo jeedinaysay khudbad waxaad ka mid tahay ardayda maanta waad qalin jabiseen waa sidee farxaddaada maasha allah aad baa u faraxsanahay ilaahayga ikhtiitaamkan qiimaha badan soo gaarsiiyey macalimiinta waxna soo baran waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jaza wallaahi maadooyin badan ayaan ka baranay sida xadiiska fiqiga tawxiidka qur-aanka tafsiirka wax dhan waan ka baranay maxaad uga duwan tihiin maalin walbaa la qalin jebiyaa gabdho ayaa iskuulaad ka baxa qaar waxay bartaan iclaan saarka qaar waxay bartaan maadooyinka caadiga oo tajrubada qolo waxay bartaan caafimaadka adinka maxaad uga duwan tihiin anaka horta waxaadaaciyaad inaa amarka iyo kheyrka aan dadka farna waan rabnaa macadkaana waxaa loogu talagala marka hore wuxuu ah in la diyaariyo gabdho daaciyaad ah oo dadka wax baro marka insha allah hadduu ilaah yidhahdana waa isku dayana inaan kaalinta intaan ka karna aan buuxino lianna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas haldhahay aan dadka wanaagga farno xumahana ka rabno lianna gabdhaha waa nisful mujtamac gabdhaha hadday wanaagsanaato mujtamac wanaagsan bay soo saari kartaa hadday xumaato sidii gaaladii oo kale mujtamaca dhanna wuu xumaanayo wuu kharrin maayo hadday gabadha wanaagsanaatana mujtamaca wuu fiicnaanayo
نخلا باسقا ولقد هدانا الله ووفقنا له لولاه ما كنا له مهتديات فلقد حبانا الله أكبر نعمة صحبا يعين على التمسك والثبات ومعلمات قد سعينا ardayda ka qalinjabisay machadka khadiija waxaa intooda badan munaasabadda ku wehlinayay oo farxadda kala qayb qaadanayay waalidiintooda ummu cabdishakuur waxaa halkan wax ugu baranayay saddex gabdhood oo ay waalid u tahay bismillaah magacayga waxaa la dhahaa umu cabdishakuur ka waran waxaan joognaa xaflad qalinjabin oo haweenka ah macadka khadiija binti qubeeled farxaddaada ku aadan iyo qaabka ugu soo qaybgashay farxaddayda alxamdulilah rabbialcaalamiin horta aad iyo aad baan yani u faraxsanahay lamana soo koobi karo dareen- dareenkayga ilaahay unbaa qiyaasi kara muxuu ahaaye nafteyda waxay dareemaysa ilaahay baana ku mahadsan alxamdulilah rabbialcaalamiin tan labaad waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda muxuu ahaaye khadiijata binti khuweylid macadkaas ka takharujay ayaan ka mid ahay marka awalan waxaa weye horta waxyaalo fara badan baan hadda dareemahayaa waxaan dareemahay waxaa weye horta waxbarashadan iyo juhdigan la soo bixiyey awalan ilaahay baa ku mahadsan wixii annaga markaan waxbaranaynay iyo xaalaadkanagi qaabkanagi markaan dib aan maaragta aan u fiiriyo iyo hadda waa laba maraaxil bay kala tahay labada maraaxil bay kala tahay waxaa weeye waxaan dareensannahay markii hore annagoo muxuahay wixii aan baran jirnay qofka haddii diin muxuu ahay wax ku baranayo in lagu dhibo haddana habeen iyo maalin haddaad diin baranayso inay cid kugu dhibayso aysan jirin sidaad rabtana ilaahay aad u caabudayso meeshaad rabtana aad wax ka baranayso xijaabkoo kale na lagu dhibi jiray madrasadoo kale yaa laysku dhibi jiray hal cashir ama muxuu ahay ka badan guri laguma qaadan jirin si dhuumashaa guryaha loogu muxuu ahay iisheeg cashirada loogu qaadan jiray haddana maraaxishii waa laga soo gudbay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaana yeelay ilaahay fadligiisa bacda jihaadka istaagay ee ka ka istaagay beriga soomaaliya oo rag dhiigooda taariikh ku qoray in badan habeen iyo maalin u taagan diintanada ku dhaqankeeda iyo muxuu ahay xijaabkanaga iyo ilaalintanada iyo naftanadaba juhdi ku bixinahaya ilaahay baana mahad iskale marka waxaan gabdhaha ku boorinahayaa maadaama ay xilligan ay soo gaareen oo ilaahay u fadligan iyo nimcadan muxuu ahay dheeraadka ah oo xilligan ilaahay muxuu ahay uu jihaadka istaajiyey ay soo gaareen in ay ku fara adaygaan diintooda kana faa'iidaystaan dadkan u faa'iideeyaan ilaahayna uga cabsadaan waxay ka warantay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee soo jiitay muddadii ay xafladda joogtay wixii soo jiito ugu daraa waxay ahayn gabdhihii cashiradii kala dhignaa ee kala bedelnaa ee muxuu ahay soo qaateen oo ay meesha ka soo jeediyeen adiga caruur maa kuu dhigato aniga waxaa ii dhigata halkan saddex gabdhood laba gabdhoodaa aniga dhalay iyo gabar aan habaryar u ah marka ilaahay baana ku mahadsan walaalihii ka soo qaybgalay iyo intii isku soo dubaridday iyo intii usoo dhabar adeegtay iyo intii maaragtaay ama idaacada ha ahaato ama culimo ha ahaato ama waxgarad ha ahaado ama dumar ha aadan ama rag ha aadaan ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu ilaahay meeshaan meel ka wanaagsan uu nagu wada kulmiyo ilaahay dartiina camalkanaga uu ka dhigo marka anigoo hadda ka hor muxuu ahay isciilkaambiyey oo muxuu ahay cadowga carradii ka batay oo muxuu ahay xijaabkii laysku dhibahayo oo diinta laysku dhibahayo oo waddankii lakala qoqobay yaa waxaan ku calacalay ilaahow caadilow cilmilow adiga cirkaan adigaa dhisoo noo dhigay cariga cilmiga noo soo diroo nooga digay cadaab caradii cadow baa camiray iyo col islaam calan nooma taagna iyo cududii jihaad culimmadii lama arko waa la cayrsadaa allow soo celi cududii jihaad allow soo celi ciidankii islaam ugu dambeyn haweenka aan caruurtooda madaaristigan maxaa ugu baaqaysa waxaan ugu baaqahayaa wakhtiga horta waa qofka waxaa shayga ugu qaalisan waa wakhtigiisa ilaahayna waa ilaahayna wuu su-aalahayaa maalinka yowmalqiyaamo qof muxuu ahay waxaad arkaysaa aan laga rabin cunugiisa aan waxbarashada aana laga rabin lacag haddana afar iyo labaatanka sac laleeyahay ilmahan kaan wa keen waxa laguu bare oo adiga kaala waxbaro oo xijaab xijaabo oo wax walba muxuu ahay wanaaggan u imow oo haddana ka dhiga adayga ayaad arkaysa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu kaafiliin naga dhigan ilaahay diintiisa kuwii muxuu ahay ilaahay dartiis u barto ugu hoggaansamo inuu ilaahay naga dhigo والشكر موصول وعذب كله نهديه نحن إلى جميع الأمهات إهن بذلتن الجهود لأجلنا طوبى لكن فقد غدونا يافعا وتقبل الله رجاء دائما تدعونه لصلاحنا في الصلوات dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ka diyaarinay munaasabadii lagu maamuusayey lix iyo toban daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad ee degmada saakow
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijkii dhuuxa waraysyada wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي